codadkeyna waxay ka mid tahay dawladda koonfur galbeed dawlad goboleedka koonfur galbeed dad khaas ah oo khaasa ayaa macnaha ay u afduuban tahay waxaad ogsoon tahay hadda koonfur galbeed qaar kamid a inay hotele ay ku degan yihiin saddex boqol oo dollar habeenkii ay ku degan yihiin qaar laba boqol oo dollar ay ku degan yihiin qaar boqol dollar ay ku degan yihiin qaarna ay banaanka iska taagan yihiin oo ay garasbaale iyo meelahaas ay seexdaan oo ayna ogeyn marka in loo isticmaalo hantadii ay lahayd bulshada koonfur galbeed ay lahayd si khaas ahaan loo isticmaalo linjeceleysi iyo macnaha si oo dhibaatooyin kale loo isticmaalo oo macnaha iyo eex loo isticmaalo madda aan kasoo horjeedno aan u iskule inay kamid tahay annaga arrintaasi haddaan wadnaa inaan arrintaasi aan wax ka qabanaan wadnaa xildhibaanada koonfur galbeed aad iyo aad bay isugu raacsan yihiin arrintaas wax dhibaato ee dhaxdooda kama taagna marka insha allahu tacaala arrintaas annaga waxa weye waxaana noo doortay ay kamid tahay inaan dawladda dhaliilaheeda aan sheegno wixii ay ku saxan tahay in aana sahan nidhaahno wixii ay ku qaldan tahay in aan ka qabanno waxaana noo doortay bay kamid tahay xildhibaanada dhammaantood way isku raacsan yihiin waxa boqol iyo afartan iyo sagaal waaye hadda hadda waxyaabaha qaladka aan tabanayna waxaa kamid ah dastuurka macnaha oo koonfur galbeed ay ku dhaqmayso waxaa ku qoran sagaashan iyo shan xeerhoosadkana waxaa ku qoran boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaanadii tiradooda waxay gaaraysaa boqol iyo afartan iyo sagaal bay gaaraysaa maalin qura intii laisu yeeray laisma waafajinin ta wax ka yeerna qodobkaas ka waran waxyaabaha aan tabanayna kamid ah hal sana ay joogaan baarlamaankan koonfur galbeed sidaad la socotaan hal sana ay dhisan yihiin waxay dastuurku waxaa ugu qoran sanadkiiba laba kala fadhiin ay yeeshaan oo kasadhigiiba uu soconayo afar bilood uu soconayo weligiisa waa furan yahay waa xiran yahay lama dhihin weligiisa macnaha dastuur wax waxba lagama bedelin marka waxyaabaha aniga aan tabanayna ay kamid tahay waxa weeye qof khaas ayay u afduuban tahay